alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka yaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ah uu door garoona ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh iyo wafdigiisa oo maanta eengarankii dambe dib ugu soo laabtay dalka sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo kulan kula qaatay magaalada nairobi xildhibaanada soomaalida ah ee ku jira baarlamanka dalkaasi kenya guddiga doorashooyinka oo ka hadlay warqadda lagu faafiyey baraha bulshada dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya oo shir ka yeeshay kororka cudurka covid toban iyo sagaal ee soomaaliya howlgal dad badan lagu qabqabtay oo laga sameeyey gobolka shabeella hoose burcad badeed soomaali ah oo markab ku weeraray xeebaha dalkeena soomaaliya qaramada midoobay oo bogaadisay hanaanka doorashada soomaaliya ee haatan socota akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roor toban iyo toddoba maleeshi ah oo lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi burkina faso waa habeennimo jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha siddeedaad sannadda laba kun iyo kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatannaha u diyaar garooba warkii oo dhana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roobleh iyo wafdigiisii ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib booqasho saddex maalmood qaadatay oo uu ku tegay dalkaasi kenya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh ayaa dalka kenya kula kulmay madaxweynaha kenya mas-uuliyiin kale jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi kenya iyo wakiilada beesha caalamka islamarkaana uga warbixiyey xaaladda guud ee dalka iyo hanaanka ay u socoto doorashada soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayey waxaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale dhanka kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa magaalada nairobi kulan kula qaatay xildhibaanada soomaalida ah ee ku jira baarlamanka dalkaasi kenya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo safar shaqo een ku joogay magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya ayaa maanta een kulan kula qaatay xildhibaanada soomaaliyeed ee ku jira baarlamanka dalkaasi kenya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kala hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale danaha dadka soomaaliyeed ee ku wada nool labada dal ee kenya iyo soomaaliya xubnaha uu kula kulmay magaalada nairobi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inta uusan usoo kicitimin islamarkaana dalka uusan kusoo laaban waxaa ka mid ahaa xildhibaan yuusuf xasan oo madax ka ah xaafadii xaafadda islii oo ay soomaali badan ay degan tahay islamarkaana ay ganacsiyo waaweyn ay ku leeyihiin ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo booqasho rasmi ah ku joogay dalkaasi kenya islamarkaana ka helay madaxweyne uhuru kenyaata ayaa horey kulamo kala duwan kula qaatay madaxda dalkaasi ganacsatada soomaalida iyo sidoo kale jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ee kenya waxaana uu dhammaan kala hadlay xoojinta xiriirka ay leeyihiin labada dal ee soomaaliya iyo kenya iyo iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo ammaanka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa amniga degmada waloweyn ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa howlgal wada jir ah waxay saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada waloweyn ee gobolkaasi shabeellaha hoose howlgalkan oo ay horkacayeen guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi guddoomiyaha degmada waloweyn ayaa ciidamadu waxay ka sameeyeen tuulooyinka u dhow degmada waloweyn waxaana howlgalkaasi uu ahaa mid wadooyinka iyo guryaha qaar laga sameynayay inta lagu guda jiray howlgalkaasi amni waxaa la sheegay in lagu soo qabqabtay in dhalinyaro aad u tiro badan si loo xaqiijiyo xaaladda amni ee guud ahaana degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur cd ayaa sheegay in ujeedka howlgalkaasi uu yahay in la xaqiijiyo amniga eena lagana sifeeyo al-shabaab lana dardargelinayo howlaha horyaalla maamulka degmooyinka iyo deegaanada gobolka shabeellaha hoose howlgalkan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa amniga degmada walaweyn ay ka sameeyeen tuulooyinka hoosaga degmadaasi ayaa ku soo aaday xilli mararka qaar weeraro ha lagu qaado saldhigyada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin meelo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ayaa shir ka yeeshay kororka cudurka covid toban iyo sagaal ee dalka shirkan oo ku qabsoomay hanaanka foga fogaan aragga ee zoomka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada agaasimayaasha guud iyo la taliyaal inta uu shirkaasi socday ayaa warbixino ku saabsan xaaladda caabuqa covid toban iyo sagaal la soo jeediyey qeybta gaarka ah ee la socoshada iyo eena dagaalka xaaladaha caabuqa covid toban iyo sagaal sidoo kale waxaa warbixino laga dhageystay wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada taasi oo inta badan taabanaysay caqabadaha hadda jira iyo xaaladda guud ee waxyeelada cudurka covid toban iyo sagaal wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ayaa isla qaatay in caabuqa covid toban iyo sagaal uu mar saddexaad soo laabtay ayna lagama maarmaan ay tahay in dowladdu ay qaadato tallaabo deg deg ah si loo badbaadiyo bulshada loogana hortago culays kasta oo keeni kara in xaalad deg deg ah la galo dhanka kale wasaaradaha caafimaadka wasaaradaha caafimaadka oo muddadan ku jiray heegan waxay si wadajir ah ay uga codsanayaan hay-adaha dowladda inay ka qayb qaataan dadaalka ka hortaga caabuqa een dilaaga ah ee covid toban iyo sagaal dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed waxay ugu baaqaysaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka caabuqa covid toban iyo sagaal oo xaqiiqdii ah mushkilo caalami ah oo ku baahsan dunida oo dhan in bulshada soomaaliyeed ay meel uga soo wadajiisaan islamarkaana ay qaataan tallaabooyin tallaabooyinka looga hortegayo cudurka covid toban iyo sagaal ee ay ku baaqayaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada iyo midda xukuumadda dhexe ee federaalka soomaaliya james swan ayaa sheegay in xaaladda doorasho ee soomaaliya haatan ay caadi u socoto warbixin uu siiyey qaramada midoobay ergeyga gaarka ah ee xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa warbixin kooban siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuuna sheegay in horumar laga sameeyey siyaasadda soomaaliya tan iyo markii ugu dambeysay ee uu golahan la hadlo oo ahayd maalmo een ka hor toddobiiyo labaatankii bishii may xilligaasi oo ay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka soomaaliya ay ka kooban tahay ay kala saxiixdeen heshiiskii hirgelinta doorashada james swan ayaa sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu muujiyey hogn hoggaan wanaagsan isagoona kulamo wadatashi ah oo joogto ah la lahaa madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya si loo hirgeliyo heshiiskii doorashada wuxuuna sheegay ismarkaana u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in doorashada kuraasta aqalka sare ay ka bilaabatay maamul goboleedyada dalka soomaaliya james swan ayaa intaasi ku daray in inkastoo guulo la taaban karo laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka haddana loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka doorashada oo uu sheegay in si gaar ah uu uga warwarsan yahay wuxuuna sheegay in sidoo kale loo baahan yahay in la xaqiijiyo qoondada kuraasta ee dumarka dhallinyarada iyo dadka la takooro oo laga qaybgeliyo siyaasadda soomaaliya james swan ayaa buuriyey in caqabadda mustaqbalka ah ee caqabadda mustaqbalka ka hor imaan kara doorashada soomaaliya loo baahan yahay in lagu xaliyo si xasiloon iyo wadahadal ku dhisan ismaqal wuxuuna sheegay in al-shabaab ay weli ay ku tahay halis ammaanka soomaaliya islamarkaana ay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsom uu diiwaan geliyey sanadkan laba laba boqol iyo labo ilaa iyo toddoba boqol iyo sideed qof oo rayd ah oo rabshadaha soomaaliya waxyaabo ay ka soo gaartay dadkaasi oo uu sheegay in saddex boqol iyo labaatan iyo kow ka mid ah ay dhinteen halka saddex boqol iyo siddeetan iyo toddoba kalena la dhaawacay guddiga doorashooyinka dalka ayaa ka hadlay warqadda lagu faafiyey baraha bulshada guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa qoraal ka soo saaray warqad saacadihii lasoo dhaafay si weynna baraha bulshada loogu faafiyey taasi oo ku qornaayeen habraaca doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in warqadda lagu sheegay inay tahay habraac doorasho golaha shacabka aysan ahayn mid saxa saacadihii lasoo dhaafay waxaa si weyn la iskula dhex marayay warqadda lagu sheegay inay tahay habraaca doorashada golaha shacabka taasi oo qeyb ka ahayd heshiiskii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya waxaana guddiga ay caddeeyeen in gebi ahaanba ay tahay warqadaasi mid aysan waxba ka jirin oo ay tahay been abuur halka markaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada baydhabo toban iyo toddoba male maleeshiya ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka burkina faso weerar ka dhacay dalkaasi burkina faso ayaa lagu dilay toban iyo toddoba maleeshiyaad ah kuwaasi oo weeraray xero ay ciidamada militariga ee dalkaasi burkina faso ay ku lahaayeen magaalada lagu magacaabo bilacoka ee waqooyiga dalkaasi sidaa laga soo xigtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi sarkaal ka tirsan dowladda n burkina faso ayaa yidhi kooxo hubaysan oo watay labaatan mootooyin ayaa weerar ku soo qaaday xero ciidamada difaaca oo ku taalla soodinta xuduudka dalkaasi uu kala dhexeeyo mali iyo niger laamaha amniga ee dalkaasi burkina faso ayaa sheegay inay dileen toban iyo toddoba dagaalyahan halka shan ka mid ah ciidanka difaaca madaniga ah oo ka barbar dagaalamaya ciidamada militariga ay ku dhinteen weerarkaasi oo dhacay oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi burkina faso warkii habeennimo oo aada kala socoteen dhegeystayaal radio baydhabo ah dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana halkan iiga farsameynayay saaxiibkay nuur kalsooni anigoo ah cabdirashiid ismaciil abu karanteeno ayaa idinla socodsiinay tani kulantadama dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba
sanku neefle bani aadamkan